mahadsan tahay saaxiib dabcan sidaad la socoto maalinka daraada waxaa magaalada cadaado soo gaaray madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi iyo gudoomiyaha baarlamaanka markii ay soo gaareen magaalada lasoo dhaweeyey waxaa la geeyey guri ku yaala magaalada cadaado maaragta dabcan awal halkii hore ay ka tegi jireen xarunta madaxtooyada galmudug ee cadaado oo maamulka intiisa badan ku shaqayn jiray laakiin markan way u suurtageli weyday sida wararka maaragtay dadka xogaalka markii aan weydiinay waxay noo sheegeen inay jirta caqabado ku aadan in loo diiday inay madaxtooyada tagaan ilaa sha ilaa maantay ilaa xalay gelinkii dambe oo dhan waxaa socday kulamo ku aadan sidii loogu ogolaan lahaa inay madaxtooyada tagaan kuna shaqeeyaan laakiin weli way jirtaa caqabadii waana laga dareemaya magaalada waa gartay sharma arke waxaad sheegtay in madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka laga hor istaagay ee xaruntii galmudug ee magaalada cadaado marka wararka soo baxaya yaa ka hor istaagay madaxdaas xarunta galmudug ee cadaado dabcan waxaa laleeyahay maaragtay qaar kale oo kasoo horjeeda dabcan saad ka warqabtaba khilaafaa jira oo udhexeeya madaxda sare maamulka galmudug oo heer sare gaaray maaragtay dhinacyadana way ishayaan markii aan weydiiyey qaar kamid ah dadka arrintaan u dhoondolol waxay ii sheegeen in diidmada xaggeeda ay ka timid dabcan qolyihii kale oo kasoo horjeeday oo dhanka madaxweynaha iyo madaxa xukuumadda ay taageertana iyagoo diiday inay halkaasi tagaan dabcan iyo sidoo kale ilaalada madaxtooyada iyagoo maaragtay runtii sida wararku ay sheegayaan diiday in maaragtay dhibaato ka dhalata haddii mas-uuliyiintaasi ay soo aadaan madaxtooyada marka weli way jirtaa sidoo kale maaragtay waa laga dareemaya magaalada laakiin waxay wararku xaqiiqda ay sheegayaan in si rasmiya loogu diiday inay galaan halkaasi shan maarke sababaha loogu diiday bal ma caddeeyeen marka laga tago aragtiyo ku aadan in ay ka qabaan qaabkii ay u midoobeen ahlu sunno iyo maamul galmudug marka laga tago tabashooyinka ay qabaan sababo kale oo loogu diidan xarunta ay galaan ma sheegeen
dabcan sida aad kal horeba maaragtay aan warbaahinta kasii daynay oo la socday waxaa jiray go-aamo ay soo saareen odayaashii waxgaradka reer cadaado oo ku aadanaa in madaxda galmudug aysan imaan karin deegaanada galmudug maaragtay lagana mamnuucay taasoo runtii maaragtay isku raaceen dadka deegaanka maaragtay kulamo ay ku yeesheen wixii intaa ka dambeeyey ma jirin fadhiyo kale oo la yeeshay oo dadka deegaanka yeesheen oo madaxda galmudug qayb kamida lagu ogolaaday inay yimaadaan qaybna loo diiday maaragtay weli halkiiba odayaasha dhaqanka iyo dadkii deegaanka ay ku dhagan yihiin marka dadka kasoo horjeeda iyagu in madaxtooyada ay galaan madaxweyne ku-xigeen gudoomiyaha baarlamaanka waxay sabab uga dhigayan waxay leeyihiin maadaama la mamnuucay madaxdii o dhan inay yimaadaan waa in maaragtay aan la ogolaan in madaxtooyada tagaan haddii magaalada ay yimaadeen de kulley guri qof shaksiya uu leeyahay hadday tageen wax mushkilada male laakiin madaxtooyada oo ah maaragtay halka lagu shaqeeyo maamulka ku shaqeeyo ma jirto cid tegi kasta ilaa laga heshiiyo oo khilaafkan maaragtay galmudug dhexdeeda ka jira laga laga soo dhameeyo tabashadii reer cadaadana maaragtay meel xal xal loo helo marka dad saas isku doodayaa jira cabsi badan baana ka jirta in maaragtay ay warar baa sheegaya in abaabul uu socdo ku aadan in la geeyo madaxtooyada gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaana jira qolyo badan oo kasoo horjeedo iyagana laga yaabo inay maaragtay dhibaato ka dhalata haddii iyagoon dadkaasi la qancin la geeyo xarunta madaxtooyada